dadka rayidka ayaa ka cararaya magaalada makele caasimada gobolka waqooyi ee tigray ee ethoobiya iyaga oo ka baqanaya weerar halkaasi ku wajahan kadib markii uu ra-iisul wasaare abiy axmed uu amar ku bixiyey wejigii ugu dambeeyey ee weerar militari oo ka dhana ciidamada gobolkaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya dowladdu waxay uga digtay magaaladan ay ku nool yihiin nus milyuunka qof in aysan jirin wax naxariis ah haddii aysan wakhtigan isaga fogaan hogaamiyaasha tigreega abi ayaa khamiistii uga digay dadka reer makalle inay hubka dhigaan ayna magaalada kusii nagaadaan maadaama cutubyo militari lagu amray inay gudaha soo galaan hase ahaatee dowladdiisa ayaa ku dhawaaqday inay ilaalinayso dadka rayidka ah albaabkii nabadeed ee ugu dambeeyey ee u furnaa kooxda t b l f inay kusoo dhex socdaan ayaa hadda si adag u xirmay iyadoo ay sababtuna tahay quursiga ama xushmadarrada ay t b l f u hayso dadka etiyoobiya ayuu abi ku yidhi hadal uu soo saaray khamiistii horaantii toddobaadkan abi ayaa t b l f u qabtay labayo toddobaatan saacadood inay isku soo dhiibaan amaba ay wajahaan guluf militari oo ka dhana caasimadda gobolka ee makele dhanka kale cuntada iyo alaabaha kale ayaa gabaabsi ku ah gobolka tigrey oo ay ku nool yihiin lix milyan oo qof qaramada midoobey ayaa ku baaqday in si deg deg ah gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo xukuumadda abe ayaa sheegtay in marin loo maro howlaha bini'aadanimada la heli doono kaasi oo ay maamulayso wasaaradda nabadda ee etoobiya ciidanka etoobiya ayaa la dagaalamayay xoogaga maxalliga ah ee tigree tan iyo afartii bisha nofembar markii uu abi ku amray ciidanka qaranka etoobiya inay gobolkaasi howlgal militari ka bilaabaan kadib markii uu ku eedeeyey ciidamada deegaanku inay weerareen saldhig militari oo halkaasi ku yaala boqolaal qof ayaa la dilay in ka badan afartan kun oo qofna waxa ay u qaxeen dalka deriska ah ee suudaan iyagoo ka sheekaynaya qisooyin naxdin leh oo rabshado wata wakiilo nabadeed oo ka socda midowda afrika ayaa maanta oo jimco ah la kulmaya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed maalinun kadib markii uu sheegay in militarigu uu bilaabayo wejiga ugu dambeeya ee duulaanka gobolka waqooyiga ee tigree oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ka baqayaan inay keento khasaaro baaxad leh oo soo gaarta dadka rayidka ah dagaalkan ayaa sababay qayladhaan ka soo yeerta ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay kuwaasi oo ku borriyey abi inuu raadiyo xal diblomaasiyadeed oo dhibaatadan lagu soo afjaro iyagoo tilmaamay dhibaatada ay dadka rayidka ahi kala kulmayaan dhaqaalaha daciifka ah iyo cudurka safmarka ah ee coronavirus laakiin abi axmed ayaa ilaayo haatan waxa uu diidan yahay dhammaan baaqyada dalbanaya wadahadal uu la yeesho hogaamiyaasha tigrey mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi soo jeedinayay